barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axada koob iyo labaatanka bisha maaj sannadda labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada barina saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah faarax maxamed cali qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka hiibada iyo hal abuurka oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay wiil dhallinyaro ah oo qoray buug uu uga hadlay faquuqa iyo midabta koorka ay la kulmaan qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida waxaa la dhahaa buugaas faquuq caashiq iyo guushii filimaaga buugaas waa qiso dhaboo dhacdo jacayl oo sida magaca ka muuqato heybsooco heybsooco guurka oo isma geeno waxaa la yidhaahdo la xiriirta waxay ka dhacday muqdisho labada kun iyo kowdii labaatan sano ka hor kaalimihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijkayaga maanta
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka boqolaal qof oo sabtidii shalay isugu soo baxay duleedka magaalada atlana ee caasimadda gobolka georgiya ee dalkan maraykanka ayaa dalbaday cadaalad ay helaan dhibanayaashii lagu dilay weerar uu nin caddaan ahi talaadadii ku qaaday xarun bixisa adeegyada masaajka jirka robert aron long oo ah koob iyo labaatan jir caddaan ah ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilka siddeed qof oo lix ka mid ahi ay ahaayeen dumar ka mid ah bulshada ka soo jeeda kuuriyada koofureed ee ku nool dalkan maraykanka banaanbaxayaasha oo isugu jiray caddaan madow iyo dadka ka soo jeeda aasiya ayaa cambaareeyey midabta koorka iyo naciibka waxay wateen calamo iyo boorar ay ku taageereen dadka lagu dilay weerarkii gobolka georgiya dibadbaxyaal isugu soo baxay gudaha magaalada atlanta ayaa iyna sabtidii muujiyey sidaay uga xun yihiin falalka nacaybka iyo cunsuriyadda isugu jira ee ay baryahan gudaha maraykanka ku wajahayeen dadka ka soo jeeda beriga fog ee aasiya booliska gobolka georgiya ayaa sheegay inay weli baarayaan sababta ku kaliftay in ninkani uu halkaasi weeraro waddanka jamhuuriyadda konga brasevil waxaa maanta oo axada ka bilowda doorashada madaxweynaha waxaana la saadaalinayaa inuu xukunka dib ugu soo noqdo denis sasangueso oo muddo soddon iyo lix sannadooda madaxweyne ka soo ahaa waddankaasi denis sasangueso waxaa la tartamaya lix musharax oo kale hase yeeshee waxaa asbitaalka la dhigay musharaxii ugu tunka weynaa mucaaradka kadib markii uu shalay haleelay cudurka covid sagaal iyo toban mucaaradka ayaa sidoo kale shalay codsaday in dib loo dhigo doorashada hase yeeshee xukuumadda ayaa sheegtay inaan dib loogu dhigi doonin musharax xanuunsan kormeerayaasha caalamiga ah ee qaramada midoobey iyo midowda yurub ayaan lagu casuumin doorashadan inay goobjoogayaal ka noqdaan hase yeeshee xeeldheerayaasha ayaa sheegay inaan wax qalalaasaah ka dhici doonin waddankaasi kusoo dhowaada dhegaystayaal markana barnaamijkii hibada iyo halabuurka waxaa magaalada muqdisho ka soo diyaariyey cabdicasiis barrow
nabad saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka waxaan ahay cabdilcasiis barrow waxauu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan marti inoogu ah abuubakar cadow cali oo ah qoraa dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada muqdisho abuubakar waxa uu qoray sheeko lagu magacaabo faquuqa dhallinyarada taasi oo ka warramaysa dhibaatooyinka uu leeyahay takoorka weliba marka loo yimaado haasaawaha iyo dhallinyarada waa sheeko dhab ah islamarkaana ka qisoonaysa dhibaatooyin ku dhacday ama dhibaato ku dhacday mid ka mid ah dhallinyarada ku nool gudaha dalka soomaaliya iyo weliba waxyaabihii ugu dambayntii uu la kulmay sheekadan oo ka warramaysa dhibaatooyinkaasi xagga nolosha raacsan ayaan abuubakar marka hore wax ka weydiiyay abuubakar kusoo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee v o a soomaaliya waxaan jecelahay bal marka ugu horeysa inta aan sheekada u gelin goormo ayaad adigu bilowday inaad wax qorto oo aad ogaato inaad leedahay hibo qalin
waa mahadsantahay walaalkay cabdicasiis barrow waa ku dhowahay barnaamijka hibadii hal abuurka aniga waxaan hiba qoraal isku arkay anoo jaamacadda ku cusub jaamacadda samidan dhiganaya labada kun iyo tobankii ee ahayd waagaasaanan bilaabay inaan wax qoro waxaan ku bilaabay qalin iyo buugnoodkii jaamacadda oo markaas semesterkii ugu horeeyey intii ii xirmay aan ku jiray markaas waxay lahayd semester zero wax la yidhahdo semester zeroga ama foundationkii isagoo noo dhammaaday waxaan sameeyey maxaa lahaa buuggii iiga soo haray buugnoodkii oo iga buuxsamin oo inta ka dhineed inaan qalinkayga isticmaalay oo aan wax ku qoray aan kasoo bilaabo qoraalka iyo xilligaas
marka abubakaro waxyaabahaad qori jirta xilligaasi ood weliba ahayd arday ku cusub xilligii jaamacadda oo markaas uun soo ebiyey dugsigii sare waxyaabaha ugu badan ee aad qori jirtay oo aad qalinkaada tilmaami jirtay maxaa ka mid ah waa mahadsantaas sida ka muuqataba cilmigayga oo da ahaan iyo waxbarasho aan aada u yaraa keliya waxaan qori karay hal wax oo markaas aan wax kaaga bilaabin islahaa oo ah qoyska gaar ahaan dhanka dhisidda macnaha reer reer unkida reer dhaqidii maanma maamulidii maantaas khibrad uma lahayn cilmiyan theoretical wax badan ma haynin diiniyan haddii tahay sociologiga haddii tahay haddii psychologiga tahay culumta kala duwana ka hadlaysa kuwa soomaalida kuwa ajaanibta kulli waxba access uma lahayn sababto internetka iyo ilbaxnimadan waaga sama jirin toban iyo toban iyo dhowr sano toban iyo kow sano ka hor laakiin keliya experiencega aan u lahaa haasaabaha iyo jaceylla isoo maray iyo waxyaalahaas aan wax ku dhisaayo aan isleeyahay falanqeyn falsafadeed oo sida philosophy philosopher camal inaan wax ugu fakaro wax isu weydiiyo wax wax u dhiraan dhiriyo maskax dilaac baa kugu jira xilligaasi cartan badan baa aad samaynaysa qof aad iyo aad arrimahaasaa marka sababay inaan bilaabo markaas buug markii dambe soo baxay kii ugu horreey soo baxay ahaayoo dhisidda qoyska la yidhaahdo oona ballaartay oona macno badan iyo nuxur badanna soo gudbiyey alxamdulilah laakiin haddii adigoo dhallin yar ka hadalka haasaawaha halkay ahayd inaad ku gaabsato aad bilowday inaad wax ka qorto hanaanka guri loo unko dad fara badan ayaa isweydiinaya waa waxyaabo fara badanoo marka la dhaliilaya dadka wax qore ee soomaalida ah ee weliba dhallinyarada ah loo soo qaato in mowduuc gudo weyn oo khibrad iyo fikir iyo hal abuur iyo aragtiba u baahan in si kooban qalinka la isaga qaato kaasoo nuxurka la isweydiin karo hataa ma ku muuqata arrintaas sheegta way jirtaa laakiin ani waxaan isleeyahay si ani aan iska aaminsana lakiin waxa xaqiiqa si dadku iga aaminsan ama ay leeyihiin ani waxaan iska aaminsana inaan ka duwanahay dadka dhalishaas qaba oo anisaan kuu sheegayba dhaqid ma gaarin oo reer unkuddii ama arooskii un baan ku kaabsaday experience marka la dhahane aniga sanadkii labada kun iyo tobanka ilaa labada kun iyo sagaalka inta udhexaysay ceelasha biyahaan deganaayay waxaan haasaba wadaag la naqdo aan bartay ka badan kun gabdhood oo boqolkiiba sagaashan aan waddada ku bartay oo waagaas aan aad ugu activesanaa oo inta badan nambarada aan ka qortay waa mid horta midda kale labada kun iyo sideedii anoo da-yar ayaan isku dayay inaan reer unko muqdisho aan ku noolaa xaafadda geedqalooc ee degmada yakshiid aan ku noolaa agagaarka jardiinka waaye marka afarta jirtin marka waagaas waxaan ahaa nin dugsi sarna dhiganaya maxaa lahaa meheradle ganacsanayo baranjiile ah oo reer dhaqan kara gabar aan is jecleen oo aan markaas aan iscalfanin oo inta aan ka salaamayo ayaa waagaas kula balmay december labada kun sideed inaan guursado waxay tiri lix lix bilood kadib aan isguursanaynaa sababa jira dib u dhigtay laakiin nasiib dara afar bilood markii laga joogay maarso labada kun saalka waana la qixiyey baranjiga waa ka cararay meeshaasaa meheradeeda ku waayay guurkaygan uu ku fashilmay
waa sheekooyin badan waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo buuggaadaas marka soo baxay ee ka hadlaya sida qoys loo unko waxyaabaha aad sida goonida uga soo qaaday oo aad dul istaagtay maxaa ka mid ah
buuggaas dhisidda qoyska haddaan soo koobo waa buug ka hadlaya asaasidda ama yegleelidda ama unkidda reer reer waara si qurux badan u taagnaada in la aasaaso ama in la abuuro ama in la dhiso reer in la abaabulo reer aanan muddo dhow burburin ama aan weligiis burburin si qaab darna aan u taagnaanin ee farxad ku noolaada aasaasidda ama yegeleelidda reer waara islamarkaasna si qurux badan u taagnaada oo farxad ku noolaada wuxuuna isugu jiraa maxay ahayd maadooyin marka marka ma ma ma sheeko qof iyo qaabkii u dhignaa ka warramaysa mase waa sheeko ka hadlaysa aragtiyo iyo fikir aad aruurisay oo dhisidda qoyska ku saabsan culum kala duwan aan aruuriyey ee, qaabab kala duwan aan ku aruuriyey oo sociology psychology shareecada islaamka iyo public policy u- ugu waawen yihiin Aan, eh, qa- qaababkan ku aruuriyay ay ka mid tahay observations ama intaintayn aan bulshada dhexdeeda aan waxa aan ka dhex daraaseeyo oo waxa dhacaya waaqiciyan aan u fiirsado iyo kale iyo daatooyin kala duwan siyaalo kala duwan ah, inta ugu badan netka ay ahaayeen aan ku aruuriyay iyo iyo aan maxay ahayd aan soo on abubakar oo marka ma dadka qoysaska dhisaya oo la hadlayaad ku jirtay mase xilligaad buugga qoraysa adigana qoys baad yeelatay Aan- aniga qoys waxaan yeeshtay een, mar dhow hadda een, maalmaha waxaa ka dhiman sanad guurida qoyskayga ama um, markii sanadka soo wareegi lahayd Een, eh, alxamdulilah Een, laakiin anisaan kuu sheegaba waxaan wax ka qoray waa dhisidda waa establishmentiga sidaan wax ku qoray ee administrationkii maaha administrationka after establishment waaye ee admi- est- administrationka hadda wax ka qori karaa dhaqidda qoyska hadda wax ka qori karaa laakiin buuggayga asagoo ballaaran saddex boqol oo beej ku dhow oo- oo in ka badan laba boqol lixdan beeja haddana wuxuu ku kooban yahay een, dhaqid dhisid dhaqid ma gaarayo waxyaalaha aan ugu duwanahay qoraayaasha soomaalida ee intooda badan wax ka qoray arrimaha qoyska ayna ka mid tahay taas Eh, marka waxaan leeyahay waxaad ku soo aruurisay hanaanka la isku xusho ah, habka loo hasaawo oo aan hasaawuhu u fashilmin iyo sidai ugu dambayntii go-aan looga gaaro in la guursado intabaad ku ekaatay ha waxyaalahaas iyo waxyaalaha halmaaloo badan buugu waa toban iyo kow jabtir haddaan gudihiisa geli maag noocaas leeyahay jaanis waqti- ha aad iyo aad laakiin hadda muhiimadda buug kaloo ahaa oo sheeka oo novel kan cilmi waa dhisidda qoyska laakiin kan hadda aan aan rabo inaan ka hadlo waa novel waa tahay bal eh, sheekadii kale aan u imaanaya oo faquuqa ku saabsanaya iga warran sheekadaasi sidee bay kuugu bilaabatay inaad qalinka u qaadato waa mahadsantahay sheekadaas aad u daneynaya inaan ka hadlo Ee, waxaa la lahaa buugaas een, faquuq caashiq iyo guushii filmaga Een, buugaas waa qiso dhaboo dhacdo jacayl oo sida magaca ka muuqato heybsooc heybsooca guurka oo isma geeyno waxaa la yidhaahdo ee, la xiriirta Een, waxay ka dhacday muqdisho labada kun iyo kowdii labaatan sano ka hor Een, wiili gabar isku iskuul ahaa iscalmaday wiilka reeraha ee, la faquuqo oo la dulmiyo oo lagu gardaroodo Een, uu ka dhashtay gabadhana reeraha wax dulmiya ka dhashtay ka dhalatay isku xaafada ee, ququrxanaa labadaba maasha allah is- isjeclaaday Een, gabadhina wiil in adeerkeeda aysan ku qanacsaneyn oo muuqaal ahaan aan quraxsaneyn uu jeclaaday wiilkii Si- sida iyadu way aragtay inuusan quruxsanayn muuqaal ahaan ha laakiin xaqiiqan yihiin xataa markii la fiiriyo somehow eh, inkastoo quruxda aan laisku waafaqsanin eh, ama ama miqyaaska ama measurementki- halbeeg halbeeg aan loo hayn aad iyo aad marka een, gabadhii wiilka in adeerka jeclaaday aa, waxaa dhacday eh, in uu isku dayo in wiilkan uu dilo si gabadhan uu helo maadaama ayada ay asaga le ay fiirinayso asaga le ay jeceshahay een, asagoo dil rabo oo biibito oo ma- hadda baararka waxaa la dhahaa waagaas biibita la dhihi jiray oo lagu shaaheeyo oo tarmuusyadii aa la jiro Ah, ay- ah, asagoo imaaday oo een, mooryaan een, qoyskiisa qaraabadiisa ee, arrintii eh, kala niqaashaya isla qorsheynayaan bilig galab markii uu briv- private ka- private iyo macad labaduba isla dhigtaan privateka markuu ka imaado in la dilo oo markuu soo socdo waddada loo galo een, a- ayakoo isla qorsheynayo ayaa waxaa maqlay wiilka la fuquuqayo wiil ay saaxiibo yihiin oo eh, ka dhashtay jufo kale oo jufo hoo- jufo hoose oo is- isu dhow eh, eh, wiilkan kale ay yihiin laakiin labada jufo xurgaftan yaroo xagga deegaanka iyo ee ka dhexeyso mooryaanta jufadan iyo mooryaanta jufadan ee isre- is yareeryeexaan gaar ahaan wiilka eh, saaxiibka ah oo- oo oo kan la fuqaqa saaxiibka ah jufadiisu ay wax ka tabanayso mooryaanta jufadaas marka arrintii markuu maqlay isla habeennimadu uu soo baxay ee, ne- wiil ee, ka tirsan ee, mooryaanta jufadiisa oo kan ugu geysan oo ugu ha- ee, ha- ha- een, kartida badan ugu ha- ee, hadalkarsan uu u imaaday arrintii uu ka dhaadhiciyey iyo inuu wiilkaasna badbaadiyey wiilkii asagoo moog oo barwaatiga asagoo kasoo socday laamiga intii lagu xabadeeyey aa waxaa dhacday een, xabadihii ilaahay inuu tamootiyey markay asaga xabadahan ku bilaabeen kuwii kaleo u diyaarsanaa oo u dhuumanaya ayakan inay xabado ku bilaabeen labadii maleeshiya meesha isku xabadeen meeshii uu ku dhintay wiilkii jufadii jufadan kale la dagaalamaysa ayadoo fahansaneen wiilka hogaaminaya inuu Wiilkii- meesha ku dhinto wiilkan kale inadyarka ahaa asagana uu meesha ku dhintay eh, kadib maxaa Kadib- kadib- kadib wiilkii sheekada wax maxaa?
jeclahay kadib wiilkii wax jeclaa inuu sababay in wiilkan la cararsiiyo lagu qasbo in dalka exile waxa la dhaho Ex- Qurbaha loo saaro.
ah, oo nairobi eh, si dhible uu ku tagay uu dhallinyaro wax u aruurisay oo eh, noloshiisa ama inuu dalka ka baxo En, kadib nairobidii intuu ilaahay eh, shaqo uga saaray En, eh, sheekada qaabkan u maqlay sheekada horta waxaa iga sheekay ani yarka saaxiibka hadda aan sheegayo oo oo ciidanka kale soo wadayo eh, yar ugu sheekeeyey oo wax isku naha iga sheekeeyey marka marka marka eh, dulucda sheekada waa jacayl eh, laba lamaanoo isjeclaa oo xiriir u ka dhexeeyey iyo qof kale oo isna jacayl kala qabay oo oo laga jeestay oo awood adeegsaday deetana kii awoodda adeegsanaya uu dhintay jacaylkii wuu qaxay baad leedahay halkaasuu tegay Maya.
marka dulucda sheekadu ay warinayso markaan u imaano maxay leedahay waxa dhintay waa ciidanka ayagoon la ogeyn wax difaacayo ee, ninkii waday eh, ayaa meesha ku geeriyooday Een, kowdhe een, labada ciidan waxbay ka galgoori- geeriyooday laakiin raggii geeriyooday ninkaasaa ka mid ahay laakiin wiilkii ciidankaas soo howlgeliyo yarkaas keligiisa la ogayo ciidanka kale lama ogeyn qabiil ahaan lay ku weerarayeen laakiin wiil la difaacayo oo reerahaas ah ma fahamsaneen ayaka laakiin xurguftii uu- ugu faa'idaysteen wiilkii la ogaana eh, yarkii saaxiibkiisa yarka mucaashaqa asagana een, eh, maadaama ninkii la ogaa uu meesha ku dhintay asagana ma fashilmin mana isfashilin shib iska dhahaya laakiin haddii la ogaan laha war ama ninka reerahaas eh, la caayo ah ma ninkeyni geesiga madaxiisa eh, na u haligtay oo dartiis u dhintay waa waa lagu qabsan lahaa moogta shib iska dhahaya F- eh, waxaa tiri filowaaga guusha marka guusha sidee ku imaan doonta guusha waxay ku timid ninkan exileka markuu nairobi tagay oo cidna ka aqoon asagoo wadda iska taagan rafaasan murugsan ah, ilaahay wuxuu usoo adeejiyey nin cadaan ah sheekada aniga qaabkan usii laxameey waaye oo yacni sheekada si koobanaa dhiiga sheekeeyey waa qofka markuu novelist yahay novelistka waxa waaye waa wuu cuscusbeeyaa sheekada marka een, cusbeynta waxaa ka mid ah marka in qaabka nairobi uu ninkan inuu inuu nairobi ninkan ay u kala kacday bisa sheekada liigu sheega lakin qaabka u kala kacday ana aliftay Een, in nin cadaana oo shirkad een, ubaxyada yurub u dhoofisa kenya kule oo ingiriisiya ah, oo smith laho oo meeshii wadada ku arkay oo ka- oo uga sheekay oo ka soo waday oo een, adiga ah, after a while eh, si mar mar- marka dambeyso ninkan usii koraayo usii koraayo xagga shaqada oo ninkii een, maxaa la ugu kadib- bogaya ninka- kadib wuxuu noqday?
booskiisna ugu bogaayay in shirkadii uu madax ka naqday markii dambe ugu dambeyn eh, wuxuu ka naqday eh, HRM eh, maamulka Madaxa ma- ma- shaqada.
shaqaalaha ah, shaqaalaha shaqaalaha uu ka naqday marka maamulka shaqaalaha markuu naqday ah, waxaa dhacday eh, in saaxiibkiisii badbaadinayay uu Nairobi keensado shaqo ka siiyo eh, intuusan Nairobi keenin wiilkaas ka hor waxay isjeclaadeen eh, kii la fuqaayay walaashiis isjeclaadeen marka nairobi inta telefon baranji intay imaaday iskala sheekaysan jiray marka qaarna internet kafeeyada waagaas jiray intaas anaa qaabkaas la xameynayo ilaan waagaas xamar ku noolaa moogta inkastoo aan da-deeda aad igu yareed Eh, macnaa ina hadda weyn in la dhaha maro marka marka maxay ahayd gabadhiya baranjiga eh, ayagoo ka wada sheekaysanaya oo lacag badan isku bixinaya Eh, si mobile phone oo haystaa oo nairobi jooga ka shaqaystaya eh, waa saaxiibkii ah wax badbaadina Eh, gabadhii eh, waxay u sheegaysaa ayado ka walwalsan eh, diidi eh, oo ka walwalsan in hay- haybsooci ama fuquuqi walaalkeed lagu sameeyo camal in ayadana lagu sameeyo reerkeeda mar labaad lagu sameeyo ayadoo ka ordaysa jaceylkeeda da- dafira eh, diida arrintaas ayadoo oo ugu biidiisan oo isagana- Gabagabadii- isagana gaba- uu fahansan yahay markaas hees Gabagabadii hees aan- wuxuu u qaadaa markii taleefonka ee waa ku- ku dimi jaw ee, waxay leedahay waddadan ku dhacay jidkan ku dhaca ee, maca salaam marka way jeceshahay inay ku dimayso marta samicadle fure meesha badhanka guduudka asis saare w- inay sii dhegaystertaa markaasuu hees wuxuu ku dhufanaa ee, ruuxaad jeclaato oo beerjilec leh ee, jinninkaa maceliye marka heebsooc ima celin karo adna kuma celin karo ha- labadeen haddaan daacad sunnahay uu uu dhahayo Eh, gabagabadii waxaan markan- rabaa eh, inaan u imaano waktigana Marka wuu ilaa ay noqoyaa shan heesaa ku filashada- jirto.
filashada Okay.
markaan u imaano guusha Okay.
gabagabadii sidee laysku okay marka waxaa dan iyo daruuf soo saaraysaa gabadhii horta xoogaa lagu guursanaa oo wax jecleed daalimkay xoog ku guursanaya laakiin nolosha dibay u kala geynay intay dib into aabihiis dhinto gabadhiina aabaha dhima dhinto oo labadii reerba ay burburaan oo khasaaro maxaa la dhahaa daruufo badan soo wajahaan wiilkii wuxuu usoo hayaamaa nairobi wiilkii daalimka ahay daalimkiioo waxba heenoo nairobi ku wareersan ah waxaa arkaayo kii ilaahay bixiyey oo mucaashiqi markaasuu jeelka dhigaa jeelka markuu dhigo kadib wuu ku tacadinaa asigana wuu ka shalayna kadib sheekadgabadhii ayadana soo habaabday oo reerkeedii ayadana usoo baxday oo nairobi timidna intay meesha iska helaan ciddana uu ku qanciyo inuu guursado ciddeeda oo guursanaa aroos meesha ku dhaca dhowr hees shan hees camal ku dhex jirto oo ku wada caliiqan oo aad ugu xameysan oo hadalkii sheeg iyo heestai aad isu leeyihin qaabkii wax u dhacayaan buugaaska horma ayaa daawacday sheekada eightiinkii buuggaas horta qoray laakiin waxaan daawacay sanadkan wax badan kama daawacan lakin si fiican aan u daawacan raba hadda buuggaas waxaan u qoray waxay tahay heybsuca aad u necbanahay waana dulmi aad u weyn waana qabyaarad abubakar cabdi cali aad buu umahadsan yahay barnaamijkii hibadii halabuurka ayuu marti noogu ahaa tan iyo kulanti dambe khiyaarteena la socotaa nabadgelyo
waa tahay barnaamijkii hibada iyo halabuurka iyo cabdulcasiis barrow aan intaasi ku dhaafno haatan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan tartamada kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan koobabkaasina maanta la ciyaari doono haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa u gudubtay wareegga samafinalka ee koobka f a kaabka kadib markii ay garaaceen kooxda everton oo ay isku arkeen wareegga sideedda ee koobkaasi kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda everton waxaana kooxda manchester city ay ku badisay laba gool iyo waxba iyagoo xilli horeba iska xaadiriyey samafinalka koobkaasi goolasha oo soo daahay ayaa kooxda manchester city waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah ilkay gondowan oo qaab ciyaareed cajiib ah ku jira xilli ciyaareedkan iyo kevin debrine oo goolka labaad u dhaliyey kooxda tababaree beba guardiola ee manchester city ayaa sanadkan dadaal ugu jirta in markoodii ugu horreysay ay ku guulaystaan saddex koob oo hadda ay ka qaybgalayaan manchester city ayaa hadda taagan wareegga kuwatar finalka ee koobka horyaalada yurub ee uefa champions league iyagoo ku aaday kooxda brusi dortmond sidoo kale waxa ay joogaan wareegga samafinalka ee koobka f a kaabka kadib markii ay garaaceen kooxda everton sidoo kale kooxda tababare bebe guardiola ayaa xilli horeba u muuqata mid faraqa ku ridatay horyaalka premier leaga oo siddeed ciyaarood ay ka dhiman yihiin iyadoo ku hogaaminaysa afar iyo toban dhibcood kulamo kale oo ka tirsan islaa wareegga sideedda ee koobka f a kaabka ayaa caawa la ciyaarayaa iyadoo kooxda chelsea ay garoonkeeda ku marti qaadi doonto kooxda sheffield united kooxda manchester unitedna waxa ay caawa u marti noqon doontaa kooxda leicester city isla wareegga sideedda ee koobka f a kaabka dhinaca kale dalka ingiriiska hal kulan oo ka tirsan koobka premier leaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda breton albion ayaana saddex gool iyo waxba uga badisay kooxda newcastle united laba kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la cayaarayaa iyadoo kooxda westham ay garoonkeeda ku martigelinayso kooxda arsenaal aston villana waxa ay martigelin doontaa kooxda tottenham ee kubadda cagta dalka sbeinna kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa soo yaraysay farqigii dhibcaha ee loogu hogaaminayay horyaalka laliiga iyagoo ku soo koobay saddex dhibic oo keliya kadib markii ay garaaceen kooxda saldovigo oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda real madrid ayaa kooxda saltavigo ku garaacday saddex gool iyo gool waxaana goolasha saddexda ah laba ka mid a u dhaliyey weeraryahankooda benzema halka goolka saddexaad uu dhaliyey ciyaaryahan asensio goolka keliya ee la timid kooxda saltavigo ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahan mina kooxda real madrid ayaana xalay yeelatay lixdan dhibic iyagoo saddex dhibic ka hoos maray kooxda atletico madrid oo haysata saddex iyo lixdan dhibcood balse atletico madrid ayaan weli ciyaarin kulan dheeri ah oo u harsan kulamada kale ee ka tirsan horyaalka laliiga ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii hal iyo halka ay ku kala baxeen kooxaha atletico bilbaw iyo ibar huweyskana waxa ay eber iyo eber isla dhaaf waayeen kooxda asusuna filodolid iyo savillana waxa ay ku kala baxeen hal gool iyo hal gool kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya kooxda getaaf ayaa wajahaysa ilja valencia waxa ay fooda isgelin doonaan kooxda garanada villarreal iyo kadis ayaa isku aadan atletico madrid oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay marti sooraysaa kooxda deportivo alves kulanka u dambeeya ee kulamada laliiga ee caawa la ciyaaraya ayaa waxa uu dhex marayaa kooxaha real sociedad iyo barcelona dalka talyaanigana laba kulan oo ka tirsan horyaalka siracaaga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda bolonya ay saddex iyo laba uga badisay kooxda korotona sbasiya waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda kale ee kaaliyari kulamo kale oo ka tirsan horyaalka siracaaga ayaa caawa la ciyaaraya verona iyo atlanta ayaa caawa iswajahaya juventus ayaa ku aadan beneveto samdoria iyo torino ayaa isku aadan uduneza waxa ay la ciyaari doontaa kooxda lazio fiorentina waxa ay martigelinaysaa kooxda ac milan halka kulanka u dambeeya kulamada caawa dhacaya ee horyaalka siracaaga uu dhex marayo kooxaha roma iyo napoli wararkeennii cayaarahana waa nageyta
mahadsanid samakaab haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabanay heesta aan kala hubsado iyo fanaanka codka macaan cumar dhuulle cali
inaanahay habeen iyo inan hibooy kula hawlyaray aan kala hobsado inaanahay habeen iyo inan hibooy kula hawlyaray haddaanan ku arag naftan heefaya waan hawl badno harhka maalintii haddaanan ku arag naftan heefaya haddaanan ku arag naftan heefaya
dhegaystayaal idaacaddii duhurnimo oo idinla soo codsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah faarax maxamed cali waa inaga intaa tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo
inaanahay hacoon iyo inan sidaa ku hagaagsanay aan kala hubsado aan kala hubsado aan kala hubsado mahe aan kala hubsado aan kala hubsado waan xanuunsano hilibkaygi halkaad joogtidunbaa layga soo helaa